asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaray duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadi ah baydhabo ah qodobada duhurnimada unasin hayna walibaa kumad ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo laha ka dhawaayay magaalada adis ababa ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu soo gaamiya oo ka wajahan dalka qadara magaalada inkureyt ee laku bilaabo karo doorashada golaha shacabka oo la shaaciye dowladda soomaaliya oo ciidamo gaar ee ka dejiday magaalada dhuusmareeb ee dowlad goboleedka galmudugga ciidamada ahlusunna waal-jameeca weliba alwareegana deegaano horle oo ku tirsan gobolka galgaduuda wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya weliba ay ku jawaabtay musheerlaantii iyo ku awaadeyn macallimiintii saxii imtixaanka dowladda ciidamada dowladda soomaaliya ah oo deegaano la wareegaya akhbaaraadka bannaanka duhurnimada wanasinhayn weliba door rona ra-iisul wasaaraha dalkaas etoobiya abiy ahmed oo la dhaariyey marlamaad ra-iisul wasaaraha dalkaasi inuusanagada waliba ah maalinimo khamiis waa asning ow taariikhda waliba ayay ka beegantaa afarta bilo tobanaad octoobar sanada labada kun iyo labaatiyo kowka hanas waliba yohayana saaxiibayaal qodobada duhurnimada unasinhayna ee warkaan haanshoonka doorkaron haatan waliba inas diyaariyaalsana warkii duhurnimo oo faahfaahsan insha allah duhurfeyle dhegaystayaal kabilowna qodobkan koriyay warkaana duhurnimadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdo ballaaran soo gaamiyow weliba iyo direyna magaalada adhis ababa ee caasimadda etoobiya welibana wafdigaasi magaalada lahan ka dhawaaya iswiina wafdiga madaxweyne farmaajo ee garoonka diyaaradaha boole ee magaalada adhis ababa weliba ka dhawaayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha banaanka etoobiya marwo wurtakan wasiirka maaliyadda etoobiya iyo xubno kale oo ku tirsan dowladda dalkaas etoobiya soo dhaweyn xeer sare lansamey madaxweynaha iyo wafdiga la socday madaxweyne farmaajo kumad nagay madaxda lakaazumi caleemasaarka ra-iisul wasaaraha etoobiya dhakse abiy ahmed oo bilay juun xisbishii ka guuleysaday doorasho ku dhiiday dalkaasi etoobiya sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa intiisu ku sugan yahay magaalada adis ababa weliba uuse kulan daadi luweelada doone madaxda kale ee ku qeybgalaha taaleemasaarka ra-iisul wasaaraha etoobiya dhaktar abiy ahmed socdaalka madaxweyne farmaajo adis ababa iyo naqdakiin korey ee weliba dalbanaanshii usankabaha tan iyo weli ku dambeeyey labaataiyo shantii abril ee sanadii hore waa sanadii lalaasa iyo weliba isku horkoyowkii ku dhici muqdisho ee sababay in lakunagada muddo kararsigii lamada sanaha ee weliba golaha shacabka iyo madaxweyne farmaajo xukuumadii siyoonka dareena geeg waliba la kawadayni ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafduus hogaamiyow in iyo ama baxan dalkaasi qatar wararka la helay waliba iyo sheegahana in casuumaad rasmi uus ra-iisul wasaare rooble ku helay madaxda dowladda qatar oo saaxiibo dhowle eh madaxweyne iyo madaxweyne farmaajo iyo la taliyaashii amniga qaran ee fahad yaasiin xaaji daahir iyadoo ra-iisul wasaare rooble uus horeyn dari qaar kumid ee dowladaha carabta sida sacuudi arabiya iyo masar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble iyo weliba usla kulama doonay madaxda dowladda qatar iyadoo sidoo kale xubnaha la socda iyo kulan daadiyo luweelada doonan mas-uuliyiin ku tirsan dowladdaasi qatar haddii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble usidera dalka qatar weliba inagadaase markii inkureyt ee weliba usidera dalkaasi tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya toban-iyo toddobadii bili setembar sanadii lahakugudubi ee labada kun iyo labaatanka casuumadan yaa weliba ee dowladda qatar iyo anfadira ra-iisul wasaar casuumadan ee dowladda qatar iyo anfadira ra-iisul wasaare rooble weliba katoosase xilli khilaafan dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee meelxuun maraha ee saasaatownaha laku deeruwaay sidoo kalena laka guda jara arrimaha doorashooyinka dalka weli warka duurnimo idaacadda raadi ah baydhabo iyana dhugunso aytan akhyaaray dhinaga kale degmada baraaweh ee gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waliba xiligan yan diyaar garooba haytay in laga wada doorashada golaha shacabka ee aqalka hoose ee baarlamaanka shalay waliba degmadaasi diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weheliyay in xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo ra-iisul wasaaraha daqiiqada ku horeeya degmada baraawe oo markaas ka dhawaayay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan iro ee waliba us sheegay in qorshaha iyo in magaalada baraawe caasimada koonfur galbeed soomaaliya naqata goobtanka horeyta ee weliba laqobada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya weliba uuse sheegay in ujeedka socodkan uusahay inay qiimayaan xaaladaha iyo markaasi kudhihayta doorashada iyo amisho sidoo kalen iyo markaas miilas kala kulman sidoo kale miilas iyo kala kulman wali kuduwan waliyo markaasi iyo ku filhayan degmada baraawe ee weliba amisheedan xaqiijiya kadambeyn gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ero weliba uuse sheegay inay kormeereen goobaha ay markaas ku dhihayeen doorashada goobaha ay degaayeen xubnaha wala doorada weergada islamarkaana amiso iyo ganaceen saas darteed magaalada baraawe ee nagati magaalada koreytee lan qorsheey in la qabada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya magaalada dhuusmireeb ah caasimada dowlad goboleedka galmudug waliba diray ciidamo ku tirsan han booliska gaar ahaan hanlanka sow xaramacad walibana meelasay lahaquqaaday ciidamadaas waliba lahaquqaaday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamadan oo diirayaan ka dhawaad labaad waa laba lama boqol oo askari oo ku tirsan ciidanka xaramacad waliba ku qeyb qaada doonana inta gacanta maamulka galmudug lahakanaga degmada gurceel ee gobolka galgaduud oo jimaaday lahdhaaf iyo la wareegeen ciidamada ahlusunna waal-jaameeca wararka laku helahaya magaalada dhuusmareeb ee dowlad goboleedka galmudug waliba iyo sheegahayna in ciidamada la dejiyey qeybo kumida magaalada iyagoo weliba iyo kabiirahayn ciidamo dhowaan la jeeyay miilasaya deegaano ku tirsan gobolka galgaduud waliba ku socda guluf dagaal iyo markaas wadan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kaan galmudug oo dhinace iyo ciidamada taawacsan ahlusunna waal-jameeca oo la wareegay degmada gurceela hogaanka sare ee ahlusunna waal-jameeca weliba sheegayna inay markaas in insocona dagaal iyo la galaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo haan galmudug balse markaas la dagaalama hayaan dagaalamayaasha al-shabaab aabahato mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug waliba dhinisho sheegayna in ahlusunna waal-jameeca ee fadahayta inay burburiyaan dowladnimada maamulka galmuduga isla wararka ahlusunna ayaana ka guda jirnay waliba lahatabiyahay in la wareegan ahlusunna deegaano ku tirsan maamulka galmuduga wararka kukooyaha ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waliba iyo ku warmahayana in gacanta waa in ciidanka ahlusunna waal-jameeca iyo la wareegan deegaano hor leh oo ku tirsan gobolka saya wararka kubahay waliba tilmaamahayana in ciidanka ahlusunna iyo gacantiyo ka dhakan deegaanada labidule iyo sinadhaqo oo ku tirsan gobolkaasi galgaduud wararka waliba intaasi ka darahayna in waldegaal ee markaasan kudheyna deegaanadaas iyadoo weliba dadka deegaanka iyo sheegeen in sinabdoon iyo markaas gacantiyo ka dhakan lamada deegaan ee geegka galeen gacanta ahlusunna waal-jameeca sawirariyo muuqaalo laha ku qaadi labadulle iyo sanadhaqo iyo weliba muujahayna ciidanka oo markaas gudaha deegaankaasi ka sugan ee ahlusunna walibana la sheegay in haatan iyo deegaano horle kasii waajahanyiin ciidamada ahlusunna waal-jameeca oo ku tirsan ciidamada waa ciidamada ahlusunna waal-jameeca oo markaasi ka wajahan deegaano horle weli maamulka galmudug dowlad goboleedka galmudug war ee maakusaarna deegaanadaasi ee cusub oo weliba lahaku waramay iniyo la wareegeen hogaanka ahlusunna waal-jameeca balse arrintaasi iyo weliba kooyase iyadoo deegaano iyo magaalooyin muhiima iyo markaasi iyo ku baxeen gacanta maamul dowlad goboleedka galmuduga weli warka duhurnimo ayaana dhugunsahaytana dhegeystayaal dhinaga kale haddiinu fiirina iyadoo maalmihii lahadhaafi iyo mashaarla-aan iyo ku obaadeeyeen islamarkaana iyo sheegeen iniyo xuquuqdiyo maqanta macalimiintii ku qeyb qaadiyay saxiidda imtixaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba wararkaasi ku jawaabtay wasaaradda walbarashada idaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya qoraal kooban oo ah kubahay wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo marka hore weliba lankama hadnagay macalimiinta had iyo jeer hantegana ay tayeynta walbarashada owlaada soomaaliyeed gaar ahaan daadejinta ilaalinta iyo saxoobka imtixaanka qaranka ee sanad kasta iyo qaadasa wasaaradda walbarashada xukuumadda sidoo kale wasaaradda walbarashada weliba ay sheegtay iniyo dada dheer anka jaran waa iniyo dadaal dheer iyo anka jaran helin helowka xuquuqda macalimiinta iyo haani saxi imtixaanka islamarkaana iyo anka maqanta dhinaca wasaaradda maaliyadda wasaaradda walbarashada idaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk weliba iyo dadaalo dheer iyo ankajarteesde xuquuqdiyo an helo lahaayeen macalimiinta andhabara adeegi ku qeyb qaadashada imtixaanka qaranka welibana jawaab iyo ka sugaayte dhigshe wasaaradda maaliyadda una oo rajeeyeen yalari in dhowaan helo doontan xuquuqdiin ka eedan sixidda iyo ilaalinta imtixaanka qaranka iyo alkaari qoraal hakubahay wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sanad kasta qaadasa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare welibana mararka qaar cabasho dhiniga mushaar laante ee kusheeneana macalimiinta ku qeyb qaada saxuwka iyo ilaalinta imtixaanka shahaadiga ee dowladii qaadasa ciidamada sida gaarka inta u baran ee xooga dalka soomaaliyeed yaa markale weliba ay howlgal qorsheysan saacadihii lahdhaaf iyo ka sameeyana tuulooyin iyo tuulooyin andhow deegaanka janaale oo hoos kuyow magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose howlgalka iyo hogaamiyaheen saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda iyo han maamulka deegaanka janaale weliba iyo kalwareegana tuulooyinka kaitoy mushani herta doonka waagade iyo kabtaanka oo dham oo dhammaantiyo markaas andhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose taliyaha ciidamada sida gaarka inta baran ee xooga dalka soomaaliyeed cabdulaahi mustafe madaale qaran weliba uu sheegay in ciidamada dowladda iyo markaasi reedland inkanagada doona deegaanada iyo lawareegan islamarkaana amniga xaqiijiyi doonan sidoo kale weliba uu sheegay in sidoo kale weliba uu sheegay in ciidamada hooga dalka iyo han maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayan diyaarsan yiin in iyo deegaano kale weliba shabeellada hoose iyo kulwareegan ururka dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan cabdinuur alcadaala oo la hadalaya bulshada deegaanka ee mashani weliba uuse mahadnagay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo bulshada deegaanka oo markaas ku kaaliday in tuulooyinka iyo kalawareegan inka dambeyn gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan cabdinuur acadcadaala weliba uusan ka baaqayay dhalinyarada weli ka tirsan ururka al-shabaab waa dhalinyarada weli ka jara ee ururka al-shabaab anihi hoos ka dhiiban ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo sidoo kale reedland naga doona horumaradii ku jaray deegaanka iyo weliba dadka inta badan ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba iyo howlgeliyo shaldun iyo ka sameeyana deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose balse mararka qaar weliba weeraro jidgal iyo weliba weeraro qarax yilan edegsada iyo kulumaayana dagaalamayaasha al-shabaab weli khiyaare weliba aysan nogin saahitan ah wararka duhurnimo ee idaacadda raadi ah baydhaba abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo markale landhaari ra-iisul wasaaraha etoobiya shanta sane ah socota doorashooyin muddo ah jiid maasi natiijadiina dhowaan la xisaaray ra-iisul wasaaraha yaa dhaarintiisa kureed lakwada inuu ismarkaasi dhisa golo wasiiro oo cusub ka gadaal marki iyo dhiyan doorashada liska khilaafi bili juun ee weliba ee dhaafniya ra-iisul wasaaraha waa xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed cali yaa ka guuleysaday aglabiyada doorashada baarlamaanka etoobiya taas oo weliba gogol xaartay in reedland doorada ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed cali xubnaha uusa ka kooban xubnaha ka koobnaada doona golaha wasiirada yaa la rajeeyaha iniyo markaasi ka turjumi doonta meelihii dowlad cusub ee ku istaagi doonta dagaalka ku socda gobolka tigreyga xubnaha qaar ayaa weliba mucaaradka ayaa la filahaya aniyo ku qeyb kuna qadan xilalka golaha wasiirada ee cusuba baarlamaanka ayaan markaasi furmay iyadoo weliba geegka iyo sameeyaheen dheerinta guddoomiyaha baarlamaanka golaha dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaaraha iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare ayaana markaasi ku tirsan ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaana saas kastaba weliba laga waday inay markaasi sadanka dhaqsiyaha badan usaanhula waana handhis oo xukuumada cusuba weliba ku turjumaysa daadejinta iyo weliba saxisaminta xubnaha weliba mucaaradka weliba sidii la wajahi lahay dagaalka gobolka tigree weliba muddaha jiitumaaye guud ahaan khiyaar ay welibaantaa gabagabaayeen ee warki duhurnameysan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo cabdulaahi salaad aadan yaa warka hasaare waana siina dareersiyaay weliba mahadsana aadan waa cabdinuur ibra waa cabdinuur borow oo siina fasanaado ka jari dhegaystayaal intii warkan kolamada waryadan kulamaana weliba siin ku tabaane sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu